habeen wanaagsan halkani waa raadiyo dalson ku soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka habeenee caaway ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminaya oo maantay safar ku tegay degmada aadan yabaal oo dhowaan lagala wareegay al-shabaab dowladda federaalka ee soomaaliya oo sheegtay in howlgallo qorshaysan oo ka dhacay shabeellada dhexe lagu dilo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulana la qaatay hogaamiyaha koonfur galbeed kulan maanta yeesheen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo markii labaad u baaqday kooram la'aan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xukun dil toogashaha ku riday sargaal loo haysta waa weerarkii ka dhacay garoonka diyaaradaha adancadde ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wafdi uu hogaaminaya oo gaaray degmada qoryeere ee gobolkaasi iyo dowladda soomaaliya iyo ciidanka dowladda soomaaliya kuwa koonfur galbeed oo dagaal la-aan kula wareega deegaano ka tirsan gobolka baay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad dhegaysateen oo aynu gudagalno faahfaahintooda haddii aynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maantay safar waxay ku gaareen degmada aadan yabaal oo dhowaan ciidanka dowladda ay kala wareegeen al-shabaab xuseen washington ayaa ka waramayo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta tegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab ra-isul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre wafdigiisa ayaa waxaa degmada aadan yabaal kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaab ee mas-uuliyiinta deegaanka iyo dadweyne aada u fara badan ra-isul wasaare xamse oo ka hadlayay meel fagaaraha ku taala degmada aadan yabaal ayaa sheegay in dagaalka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay kula jiraan al-shabaab uu laba ujeedo u yahay midda koowaad oo ah uu tilmaamay in la fulinayo sharciga in qof waa sharciga waxa waxa uu tilmaamay in sharciga islaamka ah in qof sharaftiisa naftiisa iyo maalkiisa ku difaaco iyo in la badbaadiyo dadka soomaaliyeed waa sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu khudbad ka jeedinayay degmada aadan yabaal sidoo kale xamse ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay dagaalanka al-shabaab waa sidoo kale ku dhigay isagoona sidoo kale tilmaamay in ay deegaanka ay ka hirgeli doonaan howlaha waa ama adeegyada muhiimka u ah degmada aadan yabaal ayaa waxaa dhowaan isaga baxay dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona sida ay kula wareegeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ra-isul wasaaraha ayaa sidoo kale inta uu ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu maanta dhagax dhigay garoonka diyaaradaha degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu sheegay in garoonka uu in degmada aadan yabaal ay yeelan doonto garoon diyaaradeed isla markaana waxa uu tilmaamay in si deg deg ah loo dhisi doono garoonkaas waxaana la dhagax dhigay garoonka cusub ee la doonayo in laga dhiso degmada aadan yabaal madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu hay-adda marintii musiibooyinka ka dalbaday inay gargaar ay soo gaarsiiyaan dadweynaha aadan yabaal waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadkaas gurma deg dega la soo gaaro islamarkaana dib loo howlgelin doono goobihii waxbarashada iyo caafimaadka ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ood mahadsantaha washington dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo qorshaysan oo ka dhacay qeybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe lagu dilo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war qoraal oo ka soo baxay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyaga oo kaashanaya saaxiibada beesha caalamka in labaatan iyo sideed ka tirsan al-shabaab ay ku dileen tuugada waa tuulada juxaay oo hoos tagtay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe sida warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi ciidamadan ayaa sameeyey howlgallo kadib markii ay heleen al-shabaab oo goobtaasi abaabulayay weeraro ay ku qaadeen deegaano dhowra waa sida lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda soomaaliyeed al-shabaab ayaa la sheegay in ay xubnahaasi ay ku bartilmaameysadeen howlgalkaasi ay hogaaminayeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya deegaano dhowra oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo galguduud waxaa aan iraahdee shabeellada dhexe waxaa xilligan ka socda howlgallo xoogan oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay iska kaashanayaan islamarkaana mararka qaar saaxiibada beesha caalamka ee dhanka diyaaradaha ay garab ka helayaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo maalmahanba ku sugnaa deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka waa gobolada deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed ayaa socdaal ku gaaray magaalada baydhabo gudoomiye aadan madoobe waxaa kusoo dhaweeyay baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen waxayna kulan ay yeesheen diiradda ku saareen arrimo dhowra oo qeyb ay ka tahay amniga deegaanadaas dubi heshiisiinta beelaha dega koonfur galbeed iyo howlgallada xilligan al-shabaab deegaanada ay ka haystaan maamulkaasi looga saarayo madaxweyne waa gudoomiye aadan madoobe oo haatana kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa halkaasi ka hadlay markii uu kulanka la qaatay lafta gareen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye adiga iyo wafdiga ballaaran oo kula jiro soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay safarkan quruxda badan adiga oo kusimihii madaxweynaha ah shaqo badanna kuu taallo inaad wakhtigaada gelisay in koonfur galbeed oo ahaa markii horeba deegaan doorashadaadii inaad booqasho ku timaado oo aad ka soo bilowdo gobolka bakool maantana aada noogu timaado baydhabo aadaan ugu faraxsannahay waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhowow waddankaadii ku soo dhowow dadkaadii oo aada kuu jecel sida quruxda badan kuu soo dhoweeyey ku soo dhowow waa ku sugaynay waxaan leenahay maadaama xilli kululna ay tahay safarna aad soo gasheen marka ugu horeyso waxa aan muhiimka noo aan rabno inaan sheegno waa soo dhoweynta waa isla joognaa waa isla warsan doonaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waa u tashan doonaa hadduu ilaah yidhaaho laakiin sharafay noo tahay imaatinkaada iyo adiga iyo wafdigaadaba aadaanan ugu faraxsannahay runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habboonayd oo la imaan lahaa ayaa noo timid marka mudane guddoomiya soo dhowow aad iyo aada u mahadsantahay aad iyo aad aan mahadsantaad iyo tiimka maaragtay dhammaan wasiirada xildhibaanada dadweynaha kiila socday oo bulshada giibasha dhan iska jareen wakti kuleel oo weliba ku cudur daardaan waktigiiba door timekling malay kasta duban dhiyay kuleel badan iyo arday eed iriidan un kuleel diiragaalshee la roogeen malay eeda arday zaa'idan gata kuleelka iriidan la niinsulinay dadkana dhawaayan eedii eedankii kamahadnagaana mase dhammaantiisinkii kamahadnagaana saad sheegan suugu korbeerkii koowaad unadii doorashadii kadib siyaasiinta kasta mayla ka hafaaliyay madoobo la doorto bahan iyo mahanaga daayan leereeg hatii waxaan naga teenas lahayna waana libalood ku badan ama ogna marka aragtay nin deegaan doorashadii dubaanka nagana umuutataan la qiibsan xaalada sidii ata iyada arrin muhiiman ata marka insha allahu runtii ku talgal oo deegaankan hangasidnay arrin maaragtay wakti munaasab ana argaanu tale iyo tusaale wal ila soconnaan haddii ilaahay er ku talada doogna wali rajeeyana insha allahu safarkan safar kheer ah ummatan iyo deegaanka inanagada doona yaa rajeeyana arday talaeedana aragday haddii ilaahay er saguudiisa gaarban talada doon haddii ilaahay er eed eed aan mahadsanta madaxweyne
kulankii ay maanta yeelo lahayeena xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa mar labaad u baaqday kooram la-aan kulankii labaad oo yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya intii lagu guda jiray bishan ayaa kooram la-aan u baaqday muddo laba jeera kulanka baarlamaanka waxaa shirgudoominaysa maanta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdi yaasiin kaasoo u furmi waayey inaysan joogan xildhibaanadii lagu talagalay furitaanka baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanadii soo xaadiray maanta warbaahinta la hadla ayaa sheegay in ka badan laba boqol iyo toddobaatan xildhibaan inaysan suurtagal ahayn muddo laba jeera inuu fadhiga baarlamaanka u baaqda koromlaan iyagoo ugu baaqay tabasho kastoo xildhibaanada qabaan in si hoose lagu dhammeeyo soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan rabaa inaan baaq u diro xildhibaanada walaaladay ah oo aan u sheego qofkii safar ku maqan ama meel kale ku maqan iyadu waa anada kiis macnaha waa iyadu waa loo garaabi karaa laakiin xildhibaanada magaalada jooga ee aan kooranka soo buuxinin waxaan ka codsanayaa inay kooranka soo buuxiyaan oo ay baarlamanka shirkiisa ka soo qayb galaan waxaa la sheegayaa xitaa qaar intay yimaadeen inay saxiixeen diida qofkii wax tabanaya iyo kii wax sheeganaya meeshii lagu kala bixi lahaa waa halkan marka waxaan ka codsanayaa xildhibaanada walaaladaya inay kooramka soo buuxiyaan intaa keliya arinkaasaan diraya may tabasho dee xildhibaano tabanaya way jiraan oo muxuu ahaa tabasho sheeganaya laakiin hadday tabanayaan meesha lagu kala bixi lahaa waa halkan waxaa leeyahay goluhu wuxuu leeyahay dastuur iyo xeeroosaadaan ku dhaqanno ayaan leenahay xeeroosaadka waxa qoray xildhibaanada fadhiya golaha shacabka baarlamaankii siddeedaad baa laga soo minguuriyey kii sagaalaad baan wax ku darnay kii tobnaad baan wax ku darnay kan koob iyo tobnaad baan wax ku darnay waxaa ku qoran qodob waxaa jira sheegaya kooramka iyo guntintiisa inta lagu helaayo golaha shacabka si ay dadweynaha soomaaliyeed ee na soo doortay ee xushmada iyo karaamada mudan aan wakiilada ka nahay waxaan u caddaynaynaa dadkaad soo xulateeni waxay ahaayeen laba boqol toddobaatan iyo shan mudanayaal bay ahaayeen laba boqol toddobaatan iyo shan mudanayaal oo ka tirsan golaha shacabka waa nasiib darro maanta in kooramkoodii buuxsami waayo uu boqol xataa dhannaan waayo waa nasiib darro waxaana dhibka iyo eedda iskale isma saarna walaa guddoonkayna saarnayn walaa habdhowrayna saarnayn walaa xildhibaannada waxayna saarnayn cid kale waxay saaran tahay xildhibaannada golaha shacabka xildhibaan markaad naftaada aad karaamayso eed shacabkii ku soo doorta waxay kuu soo doorteen ka hadasho ayaad adiguna tahay xildhibaan oo aad shaqadaadu ay kuu tahay xalaal lama yimaado golaha magaaladaa la wada joogaa inta timidday ee ah sagaashan iyo siddeedda xildhibaan ee rag iyo dumarbala waxaan leeyahay waad mahadsantihiin mudanayaal waxaad ka soo baxdeen waajibaadkiinnii dastuuriga ahaa waxaad fuliseen xilkii laynii doortay xildhibaannimada maalintaan raadinaynay waan wada xusulduubaynay waan wada xiiqsanayn ilaahay baan baryaynay ummaddaan lahaynoo duceeya waa la duceeyo kama sharaf bandid walaalkaaga bannaanka jooga laakiin waxaa ku siiyey ilaaha boqorka marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay haddii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maarata ugu adkaynaynaa guddoonku inayan keliya inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta wuxuu u baaqday kooram la'aan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilta ogashaha ku riday sarkaal loo haysto weerarkii ka dhacay garoonka diyaaradaha dancadday magaalada muqdisho ilhaan mustafe ayaa ka warramaysa maxkamadda ciidamada soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday sarkaal horey uga tirsanaa militariga oo lagu helay dembi ah inuu maleegay weerarkii horaantii sanadkani lagu qaaday garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee aadan cadde sarkaalkan oo la yiraahdo maxamed cabdulle nuur abkow ayaa ciidanka soomaaliya ku biiray xilligii dowladii cabdulaahi yuusuf inkastoo markii dambe laga saaray sanadkii laadakunsieedtobankii maxkamadda ayaa sheegtay inuu sarkaalkan gaarigiisa ku geeyey gudaha garoonka aadan cadde labadii nin ee ka tirsanaa al-shabaab ee weerartay garoonka diyaaradaha labaataniyosdexdii bishii maarso ee sanadkan waxaana weerarkaasi ku dhintay askari ka tirsanaa ciidanka gaarka ah ee booliska soomaaliya ee loo yaqaano harabcad maxkamaddu waxay kaloo sheegtay in maxamed uu ka dambeeyey qarax la geeyey xarunta ciidamada ee villa baydhabo ee magaalada muqdisho maxkamadda ayaa ugu dambeyn maanta go-aan ka gaartay maxamed cabdulle nuur abkow waxa ayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuun cabdirasaaq abi cali sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare xasan cali nuur gudoomiyaha ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
halka warkaad ka dhagaysanaysin waa raadiyaha dalsan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wafdi uu hogaaminaya ayaa maantii gaaray degmada qoryooley ee gobolkaasi waxaa warkan kasoo dira shabeellada hoose ibraahim maxamed mayow wafdigan uu hogaaminayey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa maanta safarkan kusoo gaaray degmadan qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa degmada kusoo dhabeeyey maamulka degmada qoryooley saraakiisha ciidanka deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada safarka gudoomiyaha gobolka ee degmada qoryooley ayaana ku qotomay u kuurgelidda xaaladda guud ee degmada qoryooley iyo howlgallada dhowaan la filayo inay ka bilowdaan guud ahaanba gobolka shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisana kusoo dhaweeyey degmada qoryooley kusimaha guddoomiyaha degmada abdi axmedow isagoona faahfaahin guddoomiyaha gobolka ka siiyey xaaladda guud ee degmadan waxaa degmada qoryooley nagu soo booqday wafdi oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose ibraahim aadan ali najah mudane guddoomiye waa ku soo dhoweynaynaa maamulkayni iyo amnigayni iyo degmadaba taliyaha ciidanka deegaanka cali maxamed aadan caliwaal ayaa dhankiisa guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu warbixiyey xaaladda guud ee ciidanka degmadan mudane guddoomiye soo dhowow degmada qoryooley ka soo dhowow wax dhib ay ka taagan ma lahan koleyba qabaarijiintii wa ishaynaa ana iyaga meel kastana i galayaan inaan la gelayn degmada anagu oo aniga iyo ciidamada oo amazon amnis anagoo ciidamada amnis anaga kaashinayn ayaa intii tuulooyinka oo degmada degmada qoryooley hoos imaanayaan inaan ku horeynaa diyaar u nahay ciidamadaa diyaar u yihiin ciidamadii degmada qoryooley oo iyagoo xaquuq la-aanay intaas sane waa ogtahay waa ku warhaysaa bilaa xaquuq la-aanaa ka shaqaynayan haddana diyaara u yihiin inaad dhintaan iyagan wahdilaana diyaar u yihiin khawaarijiinta meel al meeshay galaan inaad la galaana diyaar u yihiin mudana guddoomiye ka soo dhowow degmada qoryooley wax dhibaata ay maka jiraan hadda ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo warbaahinta la hadlay ayaa dhiirageliyey ciidanka difaaca degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka uu ilgaara ku fiirin doono xaaladda guud ee degmadan
waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo maamulka iyo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan soo dhoweynta ayna soo dhoweeyeen maanta ay nagu soo dhoweeyeen degmada qoryooley runtii degmadan in la yimaado ma sahlanaan lahayn haddii shaqada wanaagsan ee maamulkan iyo ciidamadan amniga ah ee deegaanka kasoo jeeda aysan ka shaqeyn lahayn amniga waxaan rabaa inaan si gaar ah idinkaga mahad celiyo muddadii sideedii sano hadda lasoo dhaafay in cadowga aad ka ilaashateen degmadan aad ku dadaasheen in shacabkiina aan la barakicin aan la dhicin aan la boobin amnigoodana aada sugteen meel ka fiican oo aad ka shaqeyn lahaydeen ma jirto maxaa yeelay qofka bani aadinka ah oo si gaar ah dadka ka shaqeeya ee amniga ah mar walba waxay u baahan yihiin meel u dhow ehelkooda si gaar ah waalidiintooda hooyooyinkooda aabayaashooda iyo walaalahooda meel ay ka dhow yihiin inay ka shaqeeyaan ay jecel yihiin ciidankan degmada qoryooley wuxuu nasiib u helay in waalidiintii hooyooyinkii aabayaashii walaalihii ayagoo la jooga ay amnigooda har iyo habeenba ay usoo jeedaan oo ay ka difaacaan cadowga khawaariijta ee al-shabaab iyo kuwa kale runtii sida qarsoodiga ah ee cadowga usoo isticmaalayo oo ciidamada ama dadka shacabka intay isu soo ekeysiyaan dhibaatooyin ka geysanaya halkan waxaan rabaa inaan sidaas la mid ah bulshada degmadan kasoo jeeda guud ahaan aan uga tacsiyeeyo geeridii walaalkeena guddoomiyihii degmada qoryooley sayid cali oo runtii gacan ka xaq daran ay si ay halkaa ku dishay waxaana keenay arrintaas wax kale ma aha cadowga iyo soomaaliyeed ee khawaariijta ah waxay dagaal kula jiraan dowladnimada dalkan soomaaliya
qodobka ayaa u dambeeyay warkii habeen ee radio dalsan mid lamida intaa ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel